galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa sabti bisha disembar ee sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa siddeed iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah in ka badan labaatan qof oo dhimatay qaar kalena ay dhaawacmeen kadib dagaal aroortii hore ee saaka ka dhacay deegaanka jicboor ee gobolka mudug
dad walaala baana degan dagaal baana dhex maray dagaalkiina dee khasaaruu khasaara weyn buu geystay dagaalkaas waa xugaa ilaahay xaggiiska xugman weeye wax hadafoo saaka kale xagga oo ka shaansaaran yahay ma jirto
qodobo kalena waad dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qorshe lagu abuurayo ciidan cusub oo ka socda midooda afrika kuwaasi oo la filayo in ay howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ay bilaabaan bisha januari ciidamada etoobiya ayaan ka mid noqon doonin ciidamada nabad ilaalinta ee cusub ciidankan ayaa waxaa lagu bedelayaa howlgalka kumeelgaarka ee midooda afrika ee soomaaliya ee artemis oo waajibaadkiisu uu ku egyahay kow iyo soddonka bisha disembar qaraarka oo ay soo diyaarisay boqortooyada britain ayaa waxaa ogolaaday afar iyo toban xubnood oo ka tirsan golaha ammaanka halka maraykanka uu ka aamusay sababo la xiriira walaacyo ku saabsan maalgelinta ciidamada cusub ee e u som ayaa waxaa ay yeelan doonaan ilaa iyo laba iyo toban kun lix boqol iyo lix iyo labaatan askari oo ciidamada milatariga ah iyo kun iyo afartan ah boliis ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in duulaan milatari oo israa'iil ay ku bartilmaameysatay mintidiinta xamaas uu qasbay inay istaagaan adeegyadii cusbitaalka weyn ee kamaal cadwaan oo ku yaala waqooyiga khaza saraakiisha caafimaadka ee dhulka falastiin ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday cusbitaalka kamaal cadwaan uu sii xumaynayo dhibaatadii caafimaad ee horeba u darayd ee ka jirtay khaza warbixinno horudhaca ayaa muujinaya in qaar ka mid a waxyaabaha muhiimka ay si baana u gubteen oo ay burbureen intii uu socday weerarkaasi sida ururka caafimaadka uu ku sheegay baraha bulshada ekis iyadoo uu tix raacayay howlgalka israa'iil oo bilowday jimcihii ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu sheegay in lixdan shaqaale caafimaad iyo shan iyo labaatan bukaan ah xaalad halisa ay ku jiraan bukaanadaasi ayaa waxaa la sheegay cusbitaalka oo ku jiro xaalado kala duwan iyana in lagu qasbay in ay ka baxaan cusbitaalka ay u qaxaan cusbitaalka indonesiya oo aanay shaqaynayn sida uu sheegay ururka caafimaadka adduunka iyadoo intaasna uu ku daray in uu aada uga walaacsan yahay bukaankaasi caafimaadkooda iyo ammaankoodaba wasaaradda caafimaadka khaza ee xamaas ay maamusho ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada israa'iil ay xireen agaasimihii cusbitaalka kamaal cadwaan xusaam abusafiya oo ay la socdeen dhowr xubnood oo ka tirsan shaqaalaha caafimaadka dadka rayidka ah ee ku nool aagga go'doonsan ee koonfurta caasimadda suudaan ay dagaaladu aafeeyeen ayaa waxaa gaaray kolonyadii gargaar ee ugu horreysay toddobaadkan tan iyo markii dagaalku uu bilowday labaatan bilood ka hor sida ay sheegeen mutadawiciin maxalliya ilaa iyo siddeed iyo labaatan baabuur ayaa gaaray deegaanka jabal awliyah oo dhanka koonfureed ka xiga khartuum qaybta gurmadka degdega ee gobolka oo iyadoo qayb ka ah shabakadda iskaa wax u qabso ayaa isku dubaridi doonta gargaarka sida ay sheegeen mutadawiciinta kooxda maxalliga iyo unisef ayaa sheegay in sahaydu ay wax ka tari doonto baahiyaha caafimaad iyo nafaqo ee deg deg ah ee caruur iyo qoys tiradooda lagu qiyaasay laba boqol oo kun jabal owliya ayaa waxa ay ka mid tahay deegaano badan oo ku yaala dalkaasi suudaan oo ay soo food saareen macaluulo baahsan kadib markii dhinacyada dagaalamaya ay gooyeen isu socodkii dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay tobannaan kun waxaana ku barakacay in ka badan laba iyo toban milyan oo qof taasi oo sababtay mid ka mid ah dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee ugu weyna caalamka warkeena dhegeystayaal waa dhagee taas in ka badan labaatan qof ayaa ku dhimatay qaar kalena way ku dhaawacmeen kadib dagaal aroortii hore ee saaka ka dhacay deegaanka jicboor ee gobolka mudug sida dad goobjoogyaala ay vooda u xaqiijiyeen ayaa dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmaba waxa ay ka tirsanaayeen dhinacyadii dagaalamay faahfaahinta warkan waxaa gaalkacyo ka soo diray waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq in ka badan labaatan ruux ayaa dhimatay tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib dagaal xooggan oo waa berigii hore ee saakay ka dhacay deegaanka jiicboor ee gobolka mudug waxaana goobaha caafimaadka ee degmooyinka galdogob iyo gaalkacyo la gaarsiiyey dhaawacyada afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug ee galmudug cali cismaan xaashi ayaa v o a uga warramay dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay
iyo meesha halkan waa laba meelood iska soo horjeeda haye dad walaala baana degan dagaal baana dhex maray haye dagaalkiina dee khasaaru khasaara weyn buu geystay maxaa laga ogayaa khasaarahaas marka
kolley dhinaca kana khasaara ka jidha oo dhimashada dhaawaco waa ka jiraan dhinacaana waa sidoo kale halgan
bal muxuu ku salaysan yahay dagaalka nabadoon
dagaalkaas waa xug ah ilaahay xaggiiska xugman weeye waxa lefoo hadda uu saaran yahay waxa lefoo saaka sharcadda oo gasha uu saaran yahay ma jirto maxaa lagu tilmaami karaa marka dagaalkan soo laalaabtay
waxaa lagu tilmaami karaa kooxaha dhagaxisada inay lug ku leeyihiin waxaan ahaynoo lagu tilmaami karaa ma jiraan muslimka inay isku baynayaan dadaallaa socday la doonaya in lagu dhameeyo xiisada deegaanka galbeedka gobolka ka taagan waxaa moodaa in dadaaladii ay fashilmeen oo dagaallo soo laalaabanayaan maxaa dadaaladaa dhabar jibiyey
naw dad odayaala baan nahay nabadaana ka shaqaynaa naw saakay baan tagnay dhinacaana waa joojinay oo xabadii hadda ka dhacaysa waan ka joojinay ummaddana waxaan ku wacdigelinay ilaahay inay ka cadsadaan qofku waa uu ku dhimanayo waa waa ku dilaya labadaba waa inuu ogyahay kuna xisaabtamaa odayaal ahaana now shaqo fiican baanu ka qabanay ilaahay idankiis haddana xabaddu ma taagan tahay xilligan dhinaca kale duqaydeedii dhaqanka ma la xiriirtay
wala xiriir aad maanta hore xiriir baanu lahayn wada shaqayn fiican baan awal lahayn deeftan shaqadu aad bay nooga taagan tahay markaan
doorkii maamulada meesha ma ka muuqdaa mise gaabis baa jira
maya mayo wax maamuloo meesha aan la koriyo ma jira haye maxaad ku baaqileed marka nabadoon
wax maamulo wax maamulo oo meeshaan lu kule sida degaana oo beelaha oo darisaada walaalaha wax dhex mareen weeye wax maamulo hadda anu qolo kale aan haweenaynana ma jidho wax anagu agtaan la wadaagno galmudugna sooma gelin horena uma soo gelin haddana lukuma leh
maxaad ugu baaqileed dadka labada dhinac ee dagaalamaya
labada dhinac dad awla darisaa bay ahaayeen dad walaala ehel aan kala guurayn bay ahaayeen dagaal baana dhex maray waana iska dagaal beeleed ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa iska soo dabar go'o odayaashuna waxaan dhinaceenaanaan ka shaqaynaynaa isfahan wanaagsan inuu dhaco
dagaalka maantay ayaa daba socda dagaal maalin ka hor ka dhacay deegaanka jiicboor ee galbeedka gobolka kaa oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo wada degan halka mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee puntland iyo galmudug ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu doonayo in lagu qaboojiyo dagaalka ka socda galbeedka gobolka kaa oo u dhexeeya beelo wada degan deegaanka islamarkaana sababay dagaalka khasaare dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan muddooyinkii dambe waxaa deegaanada galbeedka gobolka ka socday dadaalo nabadeed oo lagu doonayay dhammaynta colaadda ha yeeshee ma noqon mid midha dhashay waxaana dadaaladii socday dhabar jebiyey dagaalada mar kale deegaanka dib uga qarxay cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
waxaa degan xaaladda deegaanka ee dacawaley oo ka tirsan degmada xarshin ee gobolka faafan ee dowlad deegaanka soomaalida oo maalmihii lasoo dhaafayba ay dagaalo ka dhaceen goobtaasi ayaa haatan la geeyey ciidamo militari oo ka socda dowladda federaalka warkan waxaa magaalada jigjiga nooga soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata
deegaanka dacwaley ee hoos yimaada degmada xarshin ee gobolka faafan waxaa maalmihii lasoo dhaafay ay dagaallo ku dhex mareen ciidanka booliska dowladdeegaanka soomaalida iyo waxay ugu yeedhay dowladda deegaanka dabley hubaysan oo xadka somalilan ka soo tallawday dagaaladaasi waxay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ee labada dhinac haddaba si colaada loo damiyo waxaa maalmo ka hor magaalada jigjiga soo gaadhay wafdi ka socday somalilan oo uu horkacayay wasiirka arrimaha amniga gudaha somalilan ayna ku wehelinayeen wasiirada gaashaandhigga iyo madaxtooyada iyo weliba taliyayaasha ciidamada booliska iyo kuwa militariga ee somalilan iyagoo kulamo kula qaatay xarunta madaxtooyada dowladdeegaanka soomaalida mas-uuliyiin sare oo ka mid ahaa taliyaha booliska federaalka etoobiya saraakiil sarsare oo ciidanka militariga ah iyo weliba mas-uuliyiinta deegaanka uu horkacayay wasiirka madaxtooyada dowladdeegaanka soomaalida shirkaas ayaa lagu sheegay in isafgarad laga gaadhay colaaddii ka dhacday deegaanka dacawaley nabadna uu ku soo dhammaaday iyadoon warbaahinta lala wadaagin waxyaabaha lagu heshiiyey laakiin ilaa lagu kalsoon yahay ayaa v o a u sheegay in waxyaabaha lagu heshiiyey ay ka mid ahaayeen sidii marka hore colaadda loo joojin lahaa goobtana la geeyo ciidamo militari ah oo haatanba la geeyey militari ah deegaanka dacwaley siday v o da u sheegeen dad deegaanka ah iyo kala qaadidda ciidamada labada dhinac ee dagaalka ku dhex maray deegaankaasi iyo weliba in la sii wado howlihii nabadaynta iyadoo si wada jir ah looga shaqaynayo si kastaba waxaa haatan degan xaaladda deegaanka dacwaley ee maalmihii lasoo dhaafay lagu dagaalamay iyadoo haatan ay ku sugan yihiin goobta ciidan ka socda dowladda dhexe ee federaalka etoobiya maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa xalay meel mariyey qaraar qabi ah oo lagu dhisayo howlgalka taageerada iyo xasilinta midooda afrika ee soomaaliya ee au som golaha oo ka kooban shan iyo toban xubnood ayaa xalayta ansixiyey qaraarka qabyada ah ee ay boqortooyada britain ay soo bandhigtay waxaana ogolaaday afar iyo toban cod maraykana uu ka aamusay eu som ayaa waxa ay bedeli doonaan howlgalka midooda afrika ee kumeelgaarka ah ee soomaaliya ee artemis kaasoo howlihiisa ay ku egyihiin kow iyo soddonka bishan december faahfaahinta warkan waxaa noo haya nuur xasan nuur golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ansixiyey qorshe lagu abuurayo ciidamo cusub oo ka socda midooda afrika kuwaas oo la filayo inay howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab bilaabaan bisha januari ciidamada etoobiya ayaan ka mid noqon doonin ciidamada nabad ilaalinta ee cusub ciidamadan ayaa lagu bedelayaa howlgalka kumeelgaarka ah ee midooda afrika ee soomaaliya ee loo soo gaabiyo admis howlgalkaas oo waajibaadkiisu uu ku egyahay koob iyo soddonka bishan disembar qaraarka oo ay soo diyaarisay boqortooyada britain waxaa ogolaaday afar iyo toban xubnood oo ka tirsan golaha ammaanka halka maraykanku uu ka aamusay sababo la xiriira walaacyo ku saabsan maalgelinta ciidamada cusub ee au esom ayaa yeelan doona ilaa iyo laba iyo toban kun lix boqol lix iyo labaatan askari oo kale ah ciidamada militariga iyo kun iyo afartan oo ah ciidamo boliis ah xubnaha midooda afrika ayaa loo fasaxay inay ciidamadan sii joogteeyaan ilaa iyo soddonka juun labada kun shan iyo labaatanka iyadoo muddadaasi lagu dhammaystirayo bedelidda dhammaan ciidamada admis oo loo wareejinayo au esom safiirka u k ee qaramada midoobe james karyuki ayaa sheegay in qaraarkan uu si adag u muujinayo taageerada golaha ammaanka ee soomaaliya waxay au esom awood u siinaysaa inay taageerto soomaaliya oo ay ka taageerto dagaalka ka dhanka ah al-shabaab xoogga saarto dadaalada xasilinta oo fududayso gaarsiinta gargaar bini'aadanimo ayuu yidhi karyuki wakiilada soomaaliya iyo etoobiya ayaa lagu martiqaaday shirkan golaha ammaanka inkastoo aanan loo ogolaan inay codeeyaan waxaan ku adkaysanaynaa in awood qaybinta ciidamadan cusub lagu saleeyo heshiisyo labageesood ah ayuu yidhi wakiilka soomaaliya isaga oo intaasi ku daray in koob iyo toban kun oo askari hore loo ballanqaaday isniintii wasiirka arrimaha dibadda ee masar ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu qayb ka noqon doono ciidamadan cusub gobolka geeska afrika ayaa waxaa ka jiray xiisado siyaasadeed oo sii xoogaysanayay gaar ahaan kadib markii ethoobiya ay heshiis dhinaca badda ah la saxiixatay somalilan bishii janawari ee sanadkan hadda sii dhammaanaya labada kun afariyo labaatanka taas oo kor u qaaday xiriirka muqdisho iyo qaahira turkiga ayaa koob iyo tobankii bishan dhexdhexaadiyey heshiis lagu soo afjaray khilaafkii soomaaliya iyo ethoobiya inkastoo ciidamada ethoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalkan cusub xog ka soo baxday ilo militari oo burundiyaan ah ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in burundi aysan qayb ka noqon doonin ciidamadan cusub qaraarka qaramada midoobey ayaa sidoo kale ogolaanaya suurtagalnimada in shan iyo toddobaatan boqolkiiba kharashka howlgalkan cusub ay maalgeliso qaramada midoobe iyadoo la adeegsanayo nidaam la sameeyey sanadkii hore si kastaba ha ahaatee ku-xigeenka wakiilka maraykanka ee qaramada midoobey dorothy shaya ayaa sheegtay in aysan weli muuqan shuruudo lagu dhaqaaqi karo oo lagu dhaqangelinayo nidaamkaas taas oo sababtay in maraykanku uu ka aamuso codbixintan dowladda maraykanka ayaa adkaysay taageerada ay u hayso soomaaliya iyo dadaalada nabad ilaalinta ee midowda afrika iyada oo ka aamusta codaynta qaraarka cusub ee qaramada midoobe ee ku saabsan howlgalka taageerada midowda afrika ee soomaaliya ee a u s som dowladda maraykanka ayaa uga aamustay codaynta sababo la xiriira walaacyo ku saabsan qaabka cusub ee isku dhafka ah ee maalgelinta maraykanka waxa uu aaminsan yahay in qaabkan uu ka leexanayo heshiiskii qaraarka labaatan iyo toddobo sagaal iyo toban ee qaramada midoobe kaas oo xadidaya in qaramada midoobe ay maalgeliso ugu badnaan shan iyo toddobaatan boqolkiiba kharashaadka howlgalka danjire ku-xigeenka maraykanka ayaa xaqiijisay in ay garab taagan yihiin soomaaliya si loola dagaalamo al-shabaab loona xoojiyo xasiloonida waxa uu maraykanku ballan qaaday in uu la shaqaynayo midowda afrika iyo qaramada midoobey si loo helo qaabab maaliyadeed oo waxtar leh oo cadaalad ah maraykanku wuxuu ballan qaaday inuu qiimeyn doono horumarka lagu gaaray qorshaha midowda afrika iyo qaramada midoobe ee isbeddelka lagu sameynayo miisaaniyadda howlgalka nabad ilaalinta inkasta oo maraykanku uu ka aamusay codka haddana waa saaxiib dhow oo taageera soomaaliya
nuur xasan nuur ayaana warbixintaasi soo jeedinayay barkacyaasha soomaaliyeed ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee gudaha dalka ayaa waxaa soo food saaray duruufo nololeed oo adag iyadoo dhaxan badan laga dareemayo dalka xilligan qaboobaha wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho barakacayaasha ku nool xeryaha ku yaala duleedka caasimadda ayaa wakhtiga wajahaya duruufo adag oo xagga nolosha ah waxaana barakacayaashani ku adag helista waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida cunnada biyaha caafimaadka waxbarashada iyo hoyga barakacayaashan oo xilliyo kala duwan soo gaaray duleedka caasimadda ayaa u muuqda kuwo la daalaadhacaya xaalado isku mid a mana jiraan ilaa iyo iminka cid u muujisay garab istaag rasmi ah maka cismaan waxa ay ka mid tahay barakacayaasha dhibaatada colaadaha iyo abaaraha isugu jira uga soo hayaamay deegaano ka tirsan kuwa koonfur galbeed waxaanay ka cabanaysaa hoyla-aan baahsan oo ka jirta kaamka ay ku sugan tahay anigii ma isla imaanin markii imaanina guri la-aan iyo masqul la-aan iyo biy la-aan iyo gaajaan hays haddaba-la-aana waa in haysaa ee dhibaatadaasa wadanka ku jirta baydhow ol iyo abaare iyo waxaas ay soo barakicin hamal waa soo wareegtay jidkan rafaadkiis iyo aa ka soo maray sideed bera jidka ka soo jiri marka saasaa ka imaaday meeshaan walaalahii ayaa joogeen walaalahii ay ka soo jiibtay iikaay soo dhoweeyeen markii walaalihii ay soo dhoweeyeen buushaa la ii dhisi buushii hadda baca la-aan waay masquul maxaa hayste badar ma lahan meel shaqo loo aadayo ma lahan waa iska fadhinaa dhardhigo iyo meelahaasaa aada jirneed shaqo la-aana la sheegaya maxaan ka ogahay waa iska joognaa anaga haddii oo meelka shaqayn aan waayn waa iska joognaa odageey waa iska joogaa ma shaqaynoy awal godgashinaa ku shaqaynaya gashinkiyaa loo shaqaynaya marka qof walaa gurigiisaa ku hirin yahay ilmahey mashaqaynaa waa iska joognaa anaga dhan guriga iska joognaa ilmihii waxbarasho la-aan waay dugsigii oo dhiganaayeen bishii laga dhiibay ma lahan iskool ma lahan aniga dhan gurigaasi joogna mahaa hay-ado idin yimaado waxaad isiiyo maaragtay maya weligaan hay-adna noo imaanin waa iska deganahalle sidoo kale batuule maadey oo qayb ka ah dadka aan kula kulmay xeryaha barakacayaasha ee duleedka muqdisho ayaa v o a uga warbixisay xaaladda cunnayari iyo tan caafimaad ee ka jirta kaamka ay degan tahay wal ilaahaynasi aadagma noo reeb korantihiy ido wal niinsheenano habaraka an inta baa hadli roogn ba'da ma haysan walka shagaysadaana ma gabna ulo ma gabna dharka ma haysan meel una dhagaagana ma leh haweenka awelkii maaragna kii odayga godgodown bahaw maaragna dhar dhigowlan bahaw mahaysanatan maaragneeda shakada dhanbala waayo dhabaatadan tika jirta biilaan i baadlaan iyo nay rafaadaan tika roogin raashin ah intaa kana sana sideed sani degignanta baadar i baad maaragn ilmaha dugso ma haysano maarkana waxbarashana ma haysano iskuulna ma haysano dhibaatadaasana haysato barakaa nahay wax una ka haysana ma lahan dhibaatada kale hunguri iyo maarkana waxbarasho iyo dugsi iyo diinta ilaahay leewaayo waa tahay afarlaatan kisac meeshaan maxaa laga cunaa waxba kama unayn madaalka soore maarkana ma haysano maarkana wax una ka haysano ma lahan laba iyo tobanka badar ma unoyna maqribkiiya madaal soore karsanoynaa waxaan rabnaa biyo ibaadaan rabnaa inaan waxna nugu tara rabnaa rag odagoo waayeela ay qabana shaqay kar hortaani anilay shaqaynay gurigu sirada aruurta aruurta iyakuna faryaamay ahaayeen shaqada dhanba ma lahan badrina lagu jira waxba ma haysan haddii soo toos meel lahaad ilaahay og waa iska bixina waa soo laabanayna gurigeen gurigaanu kuwayananta kaleseedan hanuun waa jiraa qandhi iyo hergeb iyo nay waxaas dhan jaran maarkino isbitaal la akajiyena ma haysan ilaahay dawleed taleeda saarani wal una haysan ma leh wal welba aragday fadaan wax una waa rabnaa diinta waa rabnaa ilmaha intaa dugsina noo geey waa rabnaa ilmaha in iskuulna noo geey waa rabnaa intaa masquulna noo dhiso waa rabnaa inta guryaalkana maarkino ba'na ninsay fadaan leyle cismaan oo kol hore ka soo hayaantay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadashay dhibaatada culus ee ay ku qabaan helista biyaha waxaana sida ay xustay kaamka ay ku nooshahay ka jirta musqulayari baahsan hadda halkaan aa imaanana ma lahna baco ma haysano biyo la-aanan waana haysaa koleyna qof shaqaysan karnana ma nihni waayo shaqada marka aqoon u leedahay aa shaqaysan kartaa shaqaa aqoonin ma qaban kartid taasaana haysato toban caruurna waa wataa ninkaygana way ila socdaa anugu ku hooye ahna waa socdaa dhibaatadaasaa jirto waxaa haddana ugu zaa'ida biyola'aanta bacda iyo maxay ahayde waxaan shaqo aan haysan biyola'aanta waa gadanaa biyo marmar aan helnoo leewaa ma ogee haddaa oo lacag aa haysan waxaa soconaysin aysan lahayn jirjaankii laba kuma biyola'aanta ceelaan ka doonanaa aan ku dhahay biyola'aantan haysan waxay ka mid tahay waayo adoo lacag haysan biyo ma soo aroori kartid teeda kalena maxay ahayd ceelal dheeraan ka doonanaa ceelo noo dhowmaba jirto kaamkeenana maxay ahaydee wax hay-ad noo imaadana ma lahan oona soo saacido qoysaska barakacayaasha ee ku nool duleedka caasimadda ayaa dhanka kale welwel adag ka muujinaya inaanay haysan xarun caafimaad oo lagula tacaalo hooyada iyo dhallaanka waxaana taasi ay keentay in haween badani ay umul raacdaan sida uu ku waramayo maxamed boorow oo ka tirsan waxgaradka barakacayaasha maxaa lageenaa shalamadaraad saddex naagood kaamka ka dhimid oo folal dhinteen meeltaqdaradigeysaalule meesha naagta dhalinaa rabtaa wax walasaanaa rabaay leedahay naagti intee wax laga keenaa sideed boqolaa laga qalaa lix boqolaa laga qalaa leh caafimaad darada saasay ugu dhinteen wax oo daryeel ma leh kaamkaana ku dhinteen caafimaad wax ma leh meel oo daryeel ma leh xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington idaacaddana galabta iyo wararka v o a war haddana soo gaaray ayaa wuxuu sheegayaa in madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ay galabta gaareen magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti kadib martiqaad uu ka helay dhiggiisa jabuuti ismaaciil cumar geyle sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda soomaaliya ee sona labada madaxweyne ayaa ka wada hadli doona xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal iyagoo diiradda saari doona iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo arrimaha gobolka booqashadan oo hal maalin ah ayaa inta uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud joogo halkaasi waxaa sidoo kaleeto ay madaxweynaha ka wada hadli doonaan dana xiriirka dana wadaagga ah ee labadaasi dal halkaad weli nagala socotaan waa washington maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo hay-adaha samafalka ee iyagu ka howlgala magaalada baydhabo ayaa kulan looga hadlayey lunsashada gargaarka bani'aadamnimo waxa ay ku yeesheen magaalada baydhabo faahfaahinta warkan ayaa waxaa noo haya waryaheena v o a mukhtaar maxamed catuush maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa hay-adaha waxay ka wada hadleen xakameynta lunsashada deeqaha iyo gargaarka loogu talagalay dadka danyarta ee ku nool xerooyinka barakacayaasha wasaaradda gargaarka koonfur galbeed oo soo qabanqaabisay kulanka ayaa hay-adaha waxay u sheegtay in laga wada shaqeeyo dadka danyarta si cadaalada in loo gaarsiiyo macaawinooyinka loogu talagalay la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed arrimaha saxaafadda maxamed salaad sheekh cabdi xayow oo kulanka qeyb ka ahaa ayaa sheegay ujeedada kulanka inuu ahaa musuq maasuq in laga ilaaliyo gargaarka bini-aadinimo ee dadka dhibaataysan loo keeno shirkaasoo lagu casuumay dhammaan hay-adaha ka howlgala koonfur galbeed dhammaantood lagu casuumay ujeeddadiisuna ay ahayd badbaadinta iyo dhowridda muxuu ahaa gargaarka yimaada koonfur galbeed sidii lagu gaarsiin lahaa ummaddii loogu talagalay oon musuq maasuq iyo meel xunmarin iyo dhibaatayn looga ilaalin lahaa sharcigaas heerkaasoo uu ay soo diyaarisay wasaaradda gargaarka ayaa waxaa lagu tababarayay ama muxuu ahaa shir loogu qabtay dhammaan wakiilada hay-adaha ka howlgala koonfur galbeed runtii arrin waxay ahayd aad iyo aad loogu baahnaa oo ay wasaaraddu ka soo diyaarisay hindiye sharciyeed iyo qaabab muxuu ahaa lagu badbaadin lahaa hantida ee muxuu ahaa gargaariyaasha ama gargaarka loogu talagalay arrin aad iyo aad u muhiima bay u ahayd arrin dowladnimada asal u bay ahayd arrin dowladda koonfur galbeed aad iyo aad asal ugu eh anoo ka socda xafiiska madaxweynaha ayaa ka qayb galay oo wasiirka kala qayb galay arrinta iyada ah waa dowladnimada waxay u leedahay hortebin rasmi ah waxay dowladnimada u leedahay waa wax loo baahnaa waa runtii waa wax madaxweynaha dowladda koonfur galbeed uu maskaxdiisa ay aad ay ugu guuxaysay in la badbaadiyo hantida ummadeed ee la keenay loo gargaarka loo keenay haddii ammaano la waayo waxaan nahay dad soomaaliya waxaan nahay dad muslima waxaan ku ammaano nahay inaan dhowrno ammaanada adil amaana ilaa man i'tamanag marka haddii ammaanada la gudan waayo ilaahayna naxariistiis waa la laabanaya intaas ayo waxaan u sheegnay iyo intii fariin dowladeed ahayd dadka shaqaalaha ah dadka howlwadeennada ah heedaha u shaqeeyana inay maskaxda ku hayaan inaan loo dulqaadanaynin in ummadda wixii loo keenay la musuq maasuqo la hadleeyo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa isna sheegay maadaama sanadkan labada kun labaatan iyo afarta uu gebagaba yahay kulanka hay-adaha inay kala hadleen waxyaabihii u qabsoomay sanadkan waxyaabaha u qorshaysan sanadka soo socda iyo in meel looga soo wada jeesto xal u helidda lunsashada gargaarka bini-aadinimo wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maanta waxaa u qabsoomay shirkii u dambeeyey sanadkan oo hay-adaha iyo wasaaradda ay ku kulmaayeen ajendaha shirkana wuxuu ahayd in warbixinna xaaladda bini'aadamada lagu kala qaato kabacdina hay-adaha waxaa loo soo bandhigay tababar loogu talagalay sida looga hortegi kara musuq maasuqa oo ah arrin dowladda koonfur galbeed soomaaliya muhiimad gaara u leh tababarkaasaa loo soo bandhigay waxaana la joogay la taliyaha madaxweynaha ustaad xaayow oo asna u sheegay fariinta muhiimadda ee dowladda koonfur galbeed iyo madaxweynaha uu leedahay in ammaanadaas la ilaaliyo shirkaas dood badanaa laga galay waxaa lagu dardaarmay in hay-adaha talooyinkaas ay qaataan sistemadooda ama qaababka ay ku shaqeeyaan ay sii wanaajiyaan xaqiijiyaana dadka walba qof walba wixii loogu tala galay in la gaarsiiyo kulankaas wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan waxay ahayd hay-adahana fariintaas loogu gudbinayo dowlad ahaan waxayna arrintaas taageeri doontaa insha allah sharciga ilaalinta gargaarka bini'aadanimada ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya kulankeennana wuxuu noogu dhammaaday si fiican waxaa kaloo kulanka loo mahad celiyey hay-adda soomaaliya humanitarian forum iyo hay-adda serif la dhaho oo hay-adaha u n ocha hoostaga kaalmada ay gaarsiiyeen degmooyinka u nugul ee koonfur galbeed aadaan u mahad celinay anoo ku hadlaa magaca dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo magaca madaxweynaha in kaalmada u dambeysay la gaarsiinayo degmada wallaweyn degmada diinsoor qansax dheere iyo degmada baydhabo oo run ahaantii aad degmooyinka aad u nugul oo u baahan in gargaar in gargaar la gaarsiiyey waa u mahad celinaa ocha arrintaas iyo tixgelinta ay siisay deegaanadaas oo ah kuwa u nugul insha allah waxaan u ballan qaadaynaa inaan kala shaqaynayno in barnaamijkan si smuud ah oo fiican dadka lagu gaarsiiyo wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed ayaa bilihii ugu dambeeyey waxay waday wacyigelin ku aadan dhunsashada gargaarka bini-aadinimo ee dadka nugul loogu talagalay waxaana kulamo arrimahaasi looga hadlaya lagu qabtay magaalooyinka baydhabo xudur afgooye iyo baraawe mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur intaanan u gelin akhrinta dhabaalada dhegeystayaasha waxaan u soo qabanayaa mataankaygii geed qari codadkii cabdulaahi cumar xarago iyo kansi xaaji aadan
damaalkan wuxuu noogu yimid hooyo deeqe ibraahim jaamac iyo hooyo ruun caydiid cali aabe cabdi jaamac hore iyo eedo hodan jaamac hore iyo sacde cabdi jaamac nashaad cabdi jaamac iyo aanise cabdi jaamac iyo saygeeda maxamuud cabdi jaamac xaaskiisa iyo carruurtooda iyo faa'iza cabdi jaamac iyo saygeeda iyo carruurteeda iyo samsam cabdi jaamac iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo faa'iza cabdi jaamac iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo riyaaq deeq cali ismaaciil iyo raxmaan cabdulaahi jaamac iyo ibraahim xuseen jaamac waxaa dhammaantood ay jecel yihiin inay hambali u diraan shaafi cabdi jaamac iyo muna nuur maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay gaashaamo waxaana ay leeyihiin isku waara eebanaheedin kale sii owlaad kheyr qabta aamin ayaan leenahay daandurayow dhambaalka dhankayga ugu horreeya waxaa uu naga soo gaaray dadka kale ah aabbe axmed maxamed aadan cusmaan iyo maxamed axmed maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtooda cabdiraxiim axmed maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa faadumo axmed maxamed iyo carruurteeda cabdulaahi axmed maxamed iyo xaaskiisa xaawo axmed maxamed iyo carruurteeda maxamuud axmed maxamed iyo carruurtiisa iyo cabdi aamin maxamed iyo carruurtiisa faadumo aamin maxamed iyo carruurteeda cabaas nuune idriis iyo carruurtiisa iyo dhammaan reer aadan cusmaan maxamed oo kala jooga soomaaliya kenya iyo maraykanka waxaanay halkan hambalyo iyo bogaadin ay hawada uga marinayaan cabdijaliil sheekh cabdulaahi maxamed iyo faadumo aadan cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo toddobaadkii hore waxaan leenahay allaha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba uu alla kala siiyo aamiin amiin amiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan dhegeystayaasha u haynaa fanaaniinta axmed naaji sacad iyo faadumo qaasim hilowle
adoonku arkaay maanka ordaay
ama adiga ufka doontaahay
adoonku arkaay maanka ordaay
oon aragtay aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leysku keen arko eedan ku keene adoon aragtay aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leysku keen arko eedan ku keene inaan asturnaana oon iska adkaane intaas iga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaas iga yeel arwaaxayga waaye
amaadiga urta doontaaye
abbaaye adoonku arkaaye maankaa ordaaye
amaadiga urta doontaaye
abbaaye adoonku arkaaye maankaa ordaaye
adigii dhalankaaye amaadna iligeesaaye ogaw kugu eegi maaye mana ajligaaga laysoo u leeye adigii dhalankaaye amaadna iligeesaaye ogaw kugu eegi maaye mana ajligaaga laysoo u leeye ibna aadanka maanta waa aamin beele ajarlee iga dhaaf afkaa ii sameeye ibna aadanka maanta waa aamin beele ajarlee iga dhaaf afkaa ii sameeye
abbaaye adoonku arkaaye maankaa ordaaye
amaadiga urka doontaaye
abbaaye adoonku arkaaye maankaa ordaaye
amaadiga urka doontaaye
inaan arrindaan aan kuu sheego io ajarkuuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye inaan arrin been aan kuu sheego io ajarkuuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye inan yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaatee inan yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba maa kula ahaatee
amaadiga urka doontaaye
Waaye, ee adoonku arkaaye maanka ordaaye
dhambaalkan tahniid anuur waxa uu noogu yimid asad maxamuud yowle iyo nimcaan jaamaca maxamed iyo cabdiraxmaan shiine qadar suleybaan maxamed iyo cali aadan maxamed iyo qatra cali bandaay suuri maxamed diiriye iyo khadar maxamed jaamac iyo deeq maxamed iyo cabdi maxamed diiriye waxa ay joogaan dhammaantood burco iyo meelo kala duwan oo dunida ah waxayna hambalyo u dirayaan siciid yowle iyo mumtaas heybe oo meherkooda uu ka qabsoomay burco oo ay leeyihiin ducadu waa ustaad daanduray waxaan leeyahay meherkaasi ha horseedo guur kheyr qaba eebana ha kala siiyo owlaad baariya heesta kale aan idiin soo qabanayo waxaa qaadaysaa xamdi bilan
haddii dahabiyo iyo xariir ah,
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer cabdulqaadir xuseen oo kala jooga soomaaliya iyo etoobiya waxaana ka mid ah aaba cabdulqaadir xuseen cabdi iyo hooyo marwan nuur weheliye maxamed cabdulqaadir xuseen aamin cabdulqaadir xuseen cabdimahad cabdulqaadir xuseen maaide cabdulqaadir xuseen ister cabdulqaadir xuseen iqra cabdulqaadir xuseen saadiq cabdulqaadir xuseen iyo zakariya cabdulqaadir xuseen muxsen cabdulqaadir xuseen waxaa dhammaantood ay halkan ay uga hambalyeynayaan anisa ceymoy jamcaale iyo saygeeda maxamed ibraahim maxamuud oo meherkooda uu ka dhacay magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan waxaan leenahay arooskana soo dadejiya isku waar ubad kheyr qabana allah idin kala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabana heestan uu ku luuqeynayo fanaanka dalmar yare
haddaan reer la wada dhisin jacayl laba israadsanin raaca maanta nooliyo adduun laguma raageeye haddaan reer la wada dhisin jacayl laba israadsanin raaca maanta nooliyo adduun laguma raageeye caruskiinu raaxiyo ramaadiyo barwaaqiyo awlaadu raagta oo wacaan rabbi haydinku deeqeeye caruskiinu raaxiyo ramaadiyo barwaaqiyo awlaadu raagta oo wacaan rabbi haydinku deeqeeye ragiinan iyo dumarko riigka siiya sacabko raah ku raaga roob wacan sidiisii mashxarada raaciya ragiinan iyo dumarko riigka siiya sacabko raah ku raaga roob wacan sidiisii mashxarada raaciya ducaruba dalaabtiyo ricirada ka timid maan anna soo ridridaya aamiinta raaciya ducaruba dalaabtiyo ricirada ka timid maan anna soo ridridaya aamiinta raaciya isku raaxaystaada isku soo rooraada labadii isku raagta aamiin aamiin labadii isku raysa aamiin
waxaa dhambal uu naga soo gaaray dhammaan reer cabdi cumar iyo dhammaan reer sheekh axmed xasan cabdi cumar fuusiyo cabdi cumar nimco cabdi cumar faa'iso cabdi cumar fardowse cabdi cumar eedusoo cumar muxamed iyo muxubo maxamed ibraahim iyo maxamed xasan cabdi iyo nasre xasan cabdi faadumo sahra fanax iyo waxay yidhaahdeen nasre fanax iyo baxsan barkhad iyo hooyo xaliimo uu sulub bare salma maxamed cabdulaahi iyo qiyaas maxamed nuur iyo nimcaan jaamac kambas faarax barre iyo dhuux axmed xuseen iyo axmed maxamed cumar injineer borow cabdicasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim dhammaan waxa ay joogaan kenya etoobiya maraykanka iyo soomaaliya waxayna si wada jira hambalyo ugu dirayaan faadumo sheekh axmed iyo sheekh muxudiin cabdi cumar oo meherkoodu uu ka qabsoomay dhagax buur waxaana leeyihiin adin horseeda meerkaasi guur qayrqaba ee banayda kale si owlaad qayr qabta aamin ayaana nagula leenahay maxamed axmed xasan ayaa dhambaal uu naga soo gaaray iyo dhammaan qoyskiisa waxaana ay hambalyo wadajira u dirayaan mahdi muxudiin baale iyo dhaktar khadiijo cabdi xaaji oo meherkooda uu ka dhacay waddanka mosambique waxaanay leeyihiin isku waara aamin ayaana naguna leenahay hambalyadan dhalasho waxay naga soo gaartay cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga dalka jabuuti waxaa kaloo ku jira ayaanle aadan shariif maxamed guurdan shariif iyo maxamed shariif cabdi mukhtaar bashiir shariif iyo cabdiweli shariif casaanyo shariif axmed iyo sharmaarke shariif cabdulaahi nasteexo shariif cabdulaahi iyo nimco shariif daahir muxuudiin busuri iyo asxaab kale waxa ay u hambalyeynayaan cabdi khadar shariif daahir iyo nimco cumar ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed amiin allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin kaalimihii heesaha haddii aan dib idinkugu celinno waxaan idiin haynaa heesta ubixii baxayaay iyo fanaanka codka macaan maxamed warsame khasaali heestaas ayaan dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo galab wanaagsan ilaahayna weynba amarkiisu fulaya aynad adigu talisaad ayaa mahanis moode ilaahayna weynba amarkiisu fulaya aynad adigu talisaad ayaa mahanis moode anoon kalgacal qaba wadigii abaala iga anoon kalgacal qaba wadigii abaala iga uteydhegahe
idaacadday galabtay wararkii viwana dhegaystayaal waa naga intaas intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan garawi daanduray oo idinle sidaa iyo nabadgelyo